الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم suuraddan idin waa suurat ulburuuj wey waana suurad makiye ah waxayna suuraddan ay tilmaamaysaa mixnada iyo dhibaatada diinta loo soo maro iyo iimaanku inuusan cayaar cayaar ahayn u istaahilo qofku naftiisa iyo noloshiisa inuu u horo oo tadxiyo iyo sacrifice u sameeyo oo ay dhici karto dad mu'miniina ayaga dhan in maaragtay dhibaato ay soo gaarto oo dad gaalo ah ay cadaabaan oo dhib ay gaarsiiyaan oo la baabi'iyo taasina macnaheeda maahan ilaahay mu'miniintaas inuu dayacay ee allah subxaana wa tacaala ma diicinoo ajarkooda u kaydinayo tusaalena waa ka dhigayaaho dadkaa diinta u talxiyoy in hadhow lagu daydo sababtoo ah dadka mu'miniinta axwaal badanaa soo mara taariikhda xaala oo dacfi iyo dhibaato waa soo martaa xaalatulcizi waa soo martaa iyo guul mar kastaba waxaa la rabaa iimaankaaga inuu joogto noqdo hadday dhibaato kusoo marto iimaankaaga inaad haysto farax iyo barwaaqadi inaad haysto hadday dhibaatadana inaad quusato diinta ka tagtid ma aha faraxa iyo barwaaqada iyo guusha inaad kibirto diinta ka tagtid ma aha marka mu'miniinta xaaladii maka ay ku jireenoo gaaladu ay dhibaysay ayay soo degtay waxayna ka hadlaysaa dad gaala oo dad mu'miniina si xun u galayo intay godad naara oo dab ah u qodeen dabkii ku rida hadday markay iimaankoodii ka noqon waayo marka saxaabad macnaa ku sabra waayo diintan dhibaa loo soo maray sidaasoo kaleo nabiguna uu ku yidhi xadiidkiisaoo markii gaaladii ay dhibteen ayaa khabaab ibnu aritiyo rab ka mida nabiga u yimaadeen calayhi salaatu salaam waxaa li dhibkaanaa nahaaya ee ilaahay faraj inuu noo furo maaragtay noo dalab wuxuu yidhi ilaahay faraj waa furi doona waxaad arkaysaan dhulkan dhan oo islaamku qabsadoo aamin noqday oo gabadha intay ilaa sanca iyo shaam iyo xadramood isku mari karto waxay ka cabsanaysa aan la arkin dhurwaa un arigeed uga cabsata maaha laakiin inakum tastacajiluuna waxa degdeg kuma imaanayaan ee wuxuu yidhi walaqad kaana arajul man kaana maqalu yu'taa waa lala imaan jira fa yudacu bilminshaari ma garad minshaara maaragtay la gelin jiray calaa mifraqi ra'si fa yuqdacu xataa yujcala nisfayn ilaa laba qaybood laga dhigo minshaarta shiqshiq maskaxda ilaa laba qaldhac laga dhigo feeraha maa yasuduhu daalika can diini diintiisana kama jeedinayo ku kale waa la soo qeynayaa wa yumshadu biamshaadi alxadiid sidii fargeeto oo kale intaa hilibkiisa fashakh fashakh fashakh lagu siiyo oo saas lagu dili jiray maa yasuduhu daalika can diini diintiisa kama maaragtay noqonayo maantana dadka waxaad arkaysaa wax yaroo dhibaata haddoo dareemo diintii faraha laga qaaday waa laga tegaya bal qaar waxuu kale islaamkii ciise mahasha iska duleysaya khalaas dadkana iska raacin maxaa aawi diin oo kale war aawi ambiyadii keligoodii ahaan jira nabi ibraahim keligiisuu ahaa nabi maxamed intaan ilaahay u gargaarin intaas asiga koox yaroo saxaabira diinta ku sabraayo ambiye waxaa jira wax soo raacaba aan jirin keliga haddaad caalamku noqoto waxaa la rabaa diintaad inaa watid nabi ibraahim oo socda masar soo mar isagaiyo xaaskiisa haajar ah islaamka ah markuu dhahay walaashayaa tahay boqorka haddii maaragtay ha igu beenin diinta wax walbay soo martay marka sabaraa loo baahanya marka mawduucaas marka kusaabsanta marka weliba zamankaas zaman dhiblaha lagu jira laakiin haddana diinta waa in loo sabro wey qofka hadduu caawa uu baahdo waxyar hadduu dhibtoodo iska leey diintii dhammeedba waxa qiimo lama laha waa dad inay caloosha u buuxdo inuu meel fiican jiifto wax kalaba maaragtay yah diinta dhanba waxaa laga dhigay maaragta yani somaali reerbaadiya waxaa jira awrta markay raranayaan waxna waa alaabta muhimkaa waxna ratiga uun meel looga xiraa calaal iyo wax saasa iska yirahda waxyaalaha aan qiimaha lahayn diintii dhammaa waxaa kadabatuur iyo calaala laga dhigay diintana laha sadaara waa inay ahmiyada koobaad mudnaanta koobaad ay leedahay ilaahay xaqaha nagu sugo allah wuxuu leeyay wasamaa'i baan ku dhaartay daati lburuuji buruuja u saaxiibkeed buruuja waxaa weeye waa diriradan oy qoraxda iyo bishaba ay la degaan oo labayo tobanka oo manaasisha la yidhaahda iyo walyowmi maalintii almawciidu la isu yaboohay waa qiyaamaha wa shaahidin baan ku dhaartay culimmada badankeed waxaa ku fasira yowmualjumca iyo wa mashhuudin mid la xaadiro yowmu carafay ku fasiraan ama shaahidka allay ku fasiraan oo khalqigiisa u jeedo markhaati ku ah mashhuudna makhluuqa jawaabtii qutila ay qad qutila waxaa la lacnaday asxaabu lukhduud nimankii godadka jeexay annaari ay asxaabi naari dadkii naarta u saaxiibka godka ku jirto naarta ku shiday naartii daati lwaquudi aada u shidmaysay id waqti baa la nacday hum ayagoo calayhaa korkeeda qucuudun kuwii fadhiya ay ahaayeen walxaal hum ayaguna calaa maa yafcaluuna waxay ku sameynayeen bilmu'miniina mu'miniinta oo gubitaanka godka ay ku ridaan dabka shuhuudun ay daawanayaan kunjeerto camal u daawaan ku faraxsan yihiin dadkaa marka maxay ku hayseen wamaa naqamuu kama aysan aarsanin oo uma ciishoonin minhum xaggooda wax ay ku ceebaayaan oy kaga aargoosaan ma samaynin ilaa an yu'minuu inay rumeeyaan maahan billaahi allihii alcasiizi ee qaalibkaa weliba tii soconaysa ee hadduu rabo kuwan wax cadaabiyaba gam ka sii kara alxamiidi ee la mahadiyey ee qofkaas magardarow kale marka waxaa la yidhaahdaa balaaqadu waxay yidhaahdaan waxaa weeye waxaweye ta'kiidu lmadxi bimaa yushbihu dam wax maaragtay aada moodda caay aada moodid oo loo suuranay in ammaan lagu adkeeyo sida la leeyahay yacni walaa cayba fiihim hayra ana siyuufuhum ma garate ma garate ceeb ma laha laakiin siyuuftooda xoogaa maaragtay waa af beesha kulaha min qaraacil kataa'ibi sida reer geesi halka jaf jaf loogu siinayo seeftii baa xoogaa ka af beesha ee nin geeseetiisa ku af beesha maceebaysaya ma soo ammaananya ma ammaanaya marka macnaha mu'miniintan dembi kale ee galeen lama arko allahuma allihii casiiska xamidkaa rumay taas maceeba mase waa ammaan waa ammaan marka balaaqiyiinta waxay yidhaahdaan ta'kiidu lmadxi bimaa yushbihu dam wax aad marka hore u eegaysay in maaragtay ay ceebeyn ay yihiin in ammaanta lagu sii adkeeyo qofkan edabdarada badan oo cagsigiisaha lagu ciilaya alladii allihii lahu mulku samaawaati samadaha mulkigeeda lahaa iyo wal ardi dhulka mulkigeeda lahaa allahaas ay rumeeyeen wa huwa allana calaa kulli shayin shay kastaba shahiidun waa kii goobjoog ka aho markay sidaa ay samaynayen waa u jeeda haddaba ina aladiina kuwii fatanulmu'miniina mu'miniinta fitneeyey iyo walmu'minaati mu'minaadka kuwa fitneeyey huma lam yatuubuu aan toobadkeenin naxariista allaa dareemaysa nimankii saa sameeyey khadu rajca u taalo bal soo noqoshaa loo sameeyo bal inay toobada u furan tahay falahum waxaa u sugnaaday cadaabu jahannama jahannamo cadaabkeediia u sugnaaday walahum waxaana u sugnaaday cadaabu alxariiq cadaab suxum wax u gubo aljazaau min jinsi alcamalo maadaama dadkii muminiinta ay gubeen iyagana waa la gubaa waa amaa dadkii laga gardarnaayo iimaanka ku dhintay ayaga ayatiin fiican laho ina aladiina kuwii aamanuu rumeeyey oo wacamilu saalixaati camalka wanaagsan sameeyey lahum jannaatun beeray iska leeyihiin tajri ay soconaysa min taxtiha hoosteeda beeraha hoostood iyo geedaha al anhaaru biyaal daalika kaasaana alfawzu lkabiiru liibaan weyn ahoo haddaad janno gasho dilkii lagu soo dilo xo ma ahan sida xadiid ku sugnaaday qofka ahlu jannada ugu adduunka ugu dhibaato badnaa aa jannada hal mar la gelinaya oo barwaaqadeeda la siinaya waxaa lay dhib ma ku soo marxeen maya wax dhibaataa ma arka kii adduunka ugu tumasho badnaana naarta hal mar lagu timbinaya wax khayra ma aragta alle waxaa le maya weligiiba khayr ma arag adduunya marka waxo maaha dhibkeeda iyo raaxyada waxo maaha qisadan markayay ka dhacday qisasku waa isu khilaafaan qaar waxay leeyihin dadkan saas loo cadaabay furuskii majuustaha ayaa saa sameeyey oo kitaabay lahaayeeno nin boqorkoodii ka mida ayaa walaashi guursaday dadkiioo marka uu xalaalay o dha walaalihin guursada dadkii muu markaa diinta lahaa ayaa diiday dadkiibuu saa u gubay waa la yidhaahdaa oo ilaa islaamkeedu majuusta xataa walaalahooda waa guursadaa nikaaxul akhawaat kuwa shuuciyaha usoo baxa waxaas u baneeyey ma garata qaar waxay leeyihiin waa sida ugu dhow waxaa jiray nimankan yamanta la yidhaahdo boqoro tabaabical tuba haddaa maqasho waa boqorka yamanka tabaabical xadaaro weynay lahaan jire marka mid ayaga ka midoo diinawaas la yidhaahdo oo carrigoo dhan qabsaday ayaa yahuudnimada soo golay niman laba laba nimaa caalimoo yahuud oo soo watay diintii towreed iyo waxaasa ku faafiyey halkaasaa yahuudiyada ay ku faaftay yahuudiyadii sidii loo haystay ayaa marka waxaa dhacday in nabi ciise lasoo bixiyey caleyhi salaatu wasalaam nabi ciise markii lasoo bixiyey xawaaridad yaraa rumeeyey yahuudi badanaa waa diiday diintii kiristaalkaa marka meeshii ku faaftay xoogaa ku faaftay oo markaas dacwada saxdaa ahayd ilaa nabi ciise ilaa nabigeena laga soo bixi diintiisa tooskaad ayaa diin ahayd diintii markay ku faaftay ayaa boqoradii yamantii mid ka mida tabaabicadii ayaa maaragtay yahuudii wata ayaa diiday marka kiristaanka meesha inuu ku faafo kiristaanka markuu ku faafay dadka waxay dhaheen kiristaankii ka noqda diintii masiixiyada markay ka noqon diideenoo godad waaweyne intay u qodeen ayay saa ay ku cadaabeen dadkii markii ay baaba-een way wada baabi'iyeen waxaa ka fakaday nin la yidhaahdo hal nin oo faras ku cararay oo dowsa duuthaclabaan la yidhaahdo dowsa duuthaclabaan duuduudaas yamantaa waagi hore la bixi jiray diiyazin iyo diikada iyo waxaas ey saaxib macnaa dii macnaa saaxib waa laqab maaragtay ninkaasaa marka faraskiisu ku cararay waa eryadeen waa gaari waayo ninkii qaysar ruuma u tegay ilaa rumaanku waa kuwii masiixyada qaatay weliba iyadoo muxarafo ah qusandiin ninkii la dhihi jiray constantin uu taxriifiyo oo waxaan tahliidka iyo waxaan balaayada maarata ku soo daray boqorkii u dacwooday xabashana markaas kiristaanku waa uu ku faafay najaashiba u diray wuxuu yidhi dadka najraan oo yamanta lagu cadaabayo oo kiristaanka waa inaa u gurmatid najaashi marka jeyshow marka soo diray jeyshka waxaa watay nin la yidhaahdo abraha waa ninkii kacbada markii dambe ku duulay iyo aryaad mid kaloo la yidhaahdo aryaadka markii dambe abraha ka takhalusay bahal wuxuu ahaa xoogaa loolana ka dhexeeyey waa uu ka takhalusay marka u gembiyey yamana sidiiay ku qabsadeen yaman marka xabashada isticmaarsan jirtay toddobaatan sano markii dambe nin la yidhaahdo isaguna marka gobonimo doona u halgamay halka gobonimo doonka waa horeeyey hadeer ma ninkii markii yamantii ay isticmaarsadeen ayuu nin la yidhaahdo sayf bindiyazi nin la yidhaahdo alximyari ninkaas ayaa markaa furusoo dowlad weheno u tego wuxuu yidhi ninkii mankii xabashaha waxaa igu soo hubeeyey maaragtay qaysar ruma igu soo hubeeyey waa dhulkii iga haystaan waxaan u baahanahay inaad deesh uga caawisid waa dan marka hore kama gelin lacaguu siiye lacagtii dadkii ku faraqay waaba xanaaq lacagtaa dadka ku faraqi karta dadkii furaskii ku faraqay war aniga lacag ma soo doono yir waddankayga gobonimadeeda un soo dagaalamayahay askar igu dar dadkii uu la showray waxaa li waxaa samayna jeeshkaaga rasmiga ha u dirin waxaan xabiska ku jiro balaayada mooryaanta kuwaas u dir waa siyaaso horreeya caalamka ta marka lagu diilahayo kulli tuug iyo shayaadiina ummadda lagu baabi'iyaa marka wax alla wii xabis ku jiray iyo qaaqale iyo balaayo ayuu kusoo dara marka dagaal ay xabashadii ku qaadeen adiga ninkii sefdi yazin sidii marka uga xoreeyey markii uu ka xoreeyey markaas islaamkaaba soo dhowaaba markaasba markaas yeman marka islaamka si iyagoon duulaan iyo midna lagu aadan ee islaamka oo soo gashay marka taariikha saasay ahayd xadiida waxaa ugu dhow xadiidkii dheeraa oo muslim maanta ma arkaysa oo wariyey xadiidka suhayb oo ninkii boqorka ahaa ee nin saaxirow lahaan jira saaxirkii markuu arkay inuu duqoobaya wuxuu yidhi wiil aan wax kuu barakeen xadiidka muslim wari min xadiid suhayb arumi wiilkii saaxirka ahay oo markaa sixirka u bari jiray wiilkii waxuu arkay nin raahibahoo gurigiisa iyo meesha saaxirka uu joogo u dhexeeyo saaxirkiiraahibkii uu la fariistay waa nin diinta nasaarada yaqaan hadalkiisii u bege ciddiina kan warqabto raahib saaxirka kan warqabto xoogaa kusoo daaha marna ciddaa qabsata marna kan wuxuu yidhi markuu kan ku qabsana waxaa tirahdaa saaxirkaa isoo daayay ciddooday ku qabsata hadduu saaxir ku qabsadana ciddaa isoo dahaysay dheh si uga magan gala wiilkiisoo wax u baranaya markii dambe bahal weyn oo carrigii la mari waayey ma libaaxa ma adiga miya a dadkii jidkii ka xirta wiilkii markaas wuxuu yidhi bal maanta waxaan kala ogaan doonaa ma arrinta raahibkaa saxa mase arrinta saaxirka dhagaxuu soo qaatay ilaah wuxuu yidhi haddii amru raahib axab ileyk amru raahib axabu ileyka min amri saaxir faqtul haadihi daaba haddaad saaxirka waxooda aad ka jeceshahay waxaa ninka raahibka waxooda haddaad ka jeceshahay waxa saaxirka oo wado ilaahu daabadan dil daabadii sidii ku dhimata dadkii dariiqiya mare arrintii markaa raahibkii oo u sheegay wuxuu ra niyo meel fogaad gaarta kowdha kolley waa lagu imtixaani doonaa ha isoo sheegi wiilkii marka wuxuu bilaabay dee ummad walbaba mucjizaadka nebigeeda waxunbay ka haysataa inuu dadka uu ku tufo markaa u duceeyo oo dadka indhahale ay raystaan waxyaalahaasoo marka u bilaabay mucjizaadkii nabiciisa lagu qayb isagana karaamaad nooceeda dadkii adiga waxaa ka mid ahaa caafimaadee nin boqorka la taliyo ah indhala ah boqorkii markuu ninkiion yaa indhaha kuu sameeyey ilaahay ma ilaah kala leeda aniga maahan waa rabbi wa rabuka allah buu yiri aniga adigaba ilaah baa allah noo ah ninkii uu imtixaanay wiilkii uu tusiyey wiilkii uu cadaabay raahibkii baa la tusiyey raahibkii iyo ninkii boqorka la taliya u ahaaba inta la cadaabay diintii bay kasoo noqon waayo sidii ku dhintay wiilkii inuu dilow damcay mar wuxuu yidhaa buur ha laga soo rido mar dood ha lagu qarqiyo waa ilaah baa ka badbaadiyay markii dambe usoo noqdo wuxuu yidhi ima dili kartid kowdha waxaad samaynay intaad tiir ugu daldashid oo fallaar ka qaatid aniga kinaanadeeda bahasha fallaaraha qonaxeega fallaar igu jiraan bismillaahi rabbilghulaamina dadkana soo kulma sidiiba u dhahay fallaartii marka uu dhag ku siiyey wiilkii markii uu dhintay ay dadkii waxay dhaheen aamanaa birabbilghulaam wiilkan rabbigu rumaysaanba rumaysanaba boqorkiia loo sheega waxaa la yidhi arrintii waaba ka dartayba awal qof qofaa islaamaye isdadkii dhammaaba waxaa la yidhi diintii wiilkii qaatee dadkii u dhaha diintii ka noqda diintii waa ay ka noqon waayeen saasoo marka uu ku ciqaabay dadkii say u gelayaan islaan wiil yar wadataatin wiilkii u baqday xoogaa markay istaagto wuxuu ihi wiilkii yarka yaa umma isbiri innaka cala alxaq xaqaa ku taagantahay sabr dabka sidii ugu dhacay marka qisadaasa iyadu ma caddaynayso meel ay ka dhacday laakiin marka la isku dardaro qisooyinkaas ayay marka u dhoodahaya calaa kulli xaal waa waktigaas oo maaragtay nabiga calayhi salatu salaam bicadiisa ilaa waktiga xabasho ay maaragtay ay soo gelayso taqriiban waa markuu nabiga dhashay abraha haysa soo maha marka waa wax adiga boqolkii sano oo nabiga dhalashadiisa ka horeysa caleyhi salaatu wasalaam agagaarkiisa ah waqtigaas camal u eg tahay oo diinta nasaarada ee iyada diinta la haysta ay ahayd yahuuddana markaas ay diidaayeen diinta nasaarada inay maaragtay ay faafto marka nimankaas ayaa boqorkaas oo yaman oo maarata tabaabicada ka mid ahaa oo diinta oo maaragtay yahuudda u tacasubay ayaa arrintaas sameeyey ninkii horeoo tubacana oo xadaarada weynaana maa sababtoo ninkaas waa uu rumeeyo niman culamaha yahuudda ahayd nimankaasna waxay ahayd qabla albictha ahayd markaas oo diinta markaa towreedka ay qofkii haysta oon weli aan injiil iyo nabi ciise aan lasoo bixin ahayd marka waa dad dambe oo nabi ciise beeniyey oo yahuudnimadii ku baaqi noqday oo marka yahuudnimadii u tacasubayy oo sidaas marka kiristaanka iyo masiixiyada markaas diinta socoto ahayd ayaga markaa hor istaagayay waa saasaad mooda marka qisada ay ibnu kathiir oo kale markii uu khulaaseeyo sidaasi u dhowdaha marka calaa kulli xaal maxalushaadka waxay mu'miniinta in la sabar siiyo oo meel bal dhaha imtixaanan ku imaan kara diinta raqiis maaha waa lagu googoy karaa waa lagu dili karaa diinta maka dhaqaaqe ma garata waxasiba annaas an yutrakuu an yaquuluu wahum laa yaftanuun walaqad fatana aladiina min qablihim falayaclamana allahu aladiina sadaquu walayaclamna alkaadibiin dadka hore waa la fitneeyey ilaahay saadiq iyo kaadig waa ogaanaya marka waxaan un hunguri doonka oo zamankan ummadii ka bata gaar ahaan ummadeena wax walbaba wax la liqo uun oon diintii iyo akhlaaqdii isa qiyam aysa lahayn waxaan allah naga bixiyo ilaahay subxaana wa tacaala diintii iimaanka qalbigan allah u sharxo wasamaa'i baan ku dhaarto alla leeyahay daatilburuuji xilliyada u saaxiibkahayd oo waa diriradaas labiyo tobanka manaasisha waa labiyo toban qoraxda waxay ku qaataa sanad inay soo wareegto bishana siddeed iyo labaatan halkii darajaba waxay ku goynaysaa bishu waxay ku goynaysaa marka laba maalmood iyo hamiin barkiisa ku goynay sidii labaatankaas kusoo goynay kolley waa xidigo hadba ay la degayaan waay ma garta waa ku ar odayaalku dirirkaasa la degantahay dirirkaasa la degantahay waa manaasil la yaqaano waay walyoomi baan ku dhaartay almawcuudi la isugu yaboohay maalinta mufasiriintu waxay u badan yihiin ibnu cabaas iyo keyrkiis iyo in maalinta mawcuudka ay tahay maaragtay maalinta qiyaamaha inay tahay ma garati saasuu badan yihiin abu hureyre ibnu cabaas iyo xasan iyo mujaahid iyo saasuu badan yihiin iyo washaahidun ku marqaati iyo wamashhuudin laga markhaatiyahay ama shaahidin wamashhuud tan marka tafsiirkeedu waa badan yahay waxaan ugu badan yahay in la yidhaahdo shaahidku waa maalinta jumcada oo maalintu dee camalka la sameynaya shaahid ka tahay wa mashhuudin mid la xaadiray oo waa maalinta carafo ummadda dhan ay isku xaadirayso qaarna waxay shaahidku waa nabiga wey mashhuudkana waa ummadda qaar shaahidku waa alle mashhuudkana waxaweye waa ummadda intana adilaa loo keenay nacam qutila waxaa la lacnaday jawaabtii waa taas jawaabulqasamka ay laqad qutila aa u qadaran maartay waxaa la lacnado inkaaro ku dhacday asxaabu lukhduudi kuwii godadka maarata asxaabtooda godadka jeexay annaari ay asxaabi naari naarta asxaabteedii oo godadka naarta ku shigay naartii daati lwaquudi horitaanka u saaxiibka ahayd id waqti iyagu wahum ay ahaayeen kuwa naarta qoday oo godadka qoday calayhaa naarta korkeeda qucuudan ay iska dulfa fadhiyeen walxaal hum ayaguna calaa maa yafcaluuna waxay ku samaynayaan bilmu'miniina mu'miniinta oo gubitaankana shuhuudun ay daawanayaan si iyagoo filin daawanaya wamaa naqamuu kama aysan aarsanin oo kuma aysan maaragtay ceebaynin minhum xaggooda mu'miniinta gaaladii mu'miniinta kuma ceebaynino dembi kale kuma haystaan ilaa an yu'minuu inay rumeeyaan bilaahi alle allihii alcasiiz ee qaalibkaa tii soconaysa oo hadda wuxuu heli karaa alle subxaana wa tacaala inuu baabi'iyo kuwan gaalada mu'miniintana uu ka nabadgeliyo laakiin hadda alle subxaana wa tacaala xikmuu keliyo waliyatakhid minkum shuhadaa markii saxaabada uxud ay wax badan ku dhinteen maxaasaa mu'miniinta ugu baaba'aysaa waxaad meesha wax kalaa ku jira ilaaha dad shuhadaa oo diintiis u dhintay inuu samaysto oo rabaa oo hadhow aaqaro darajo weyn la geysiyo ilaahay shahaado khayr ha nagu dilo oo ikhlaas wamaa alcasiiza allihii haalibka ahaa tii socotay alxamiidi ee la mahadiyo alladii allihii ay rumeeyaan lahu asagoo mulku samaawaati samadaha lahaantooda lahaayo waalardi dhulka walxaal huwa allona calaa kulli shayin shay kastaba shahiidun oo u jeedo goobjoog ka yahoo nimankan wax qaribaya oo u jeeday wamaa naqamuu minhum kamana aysan haa ina aladiina kuwi marka fatanuu lmu'miniina mu'miniinta fitneeyey oo gubay wacna ilaa fitnada asalkeeda waxay ka timid dahabka marka inta dabka la dhalaaliyo miidda iyo waxa qashinkaa la kala saarayo ilaan qofka marka la fitnaan la imtixaanayo macdankiisaa dhalaalaa soo maaha qofka xun iyo qof kalaa soo baxaya soo maaha ina aladiina kuwii fatanuu gubay almu'miniina mu'miniinta gubay oo fitneeyey iyo walmu'minaati gabdhaha mu'minaadkaa uma lam yatuubuu aan ka toobadkeenin falahum waxaa u sugnaaday cadaabu jahanamo jahanamo cadaabkeeda walahum waxaan u sugnaaday cadaabulxariiqi dabkii gubaya cadaabkoodii marka naxariista alla fiiri dadka saasa waxaale weli tooba waa u furanta marka toobada in laga quusa maaha ilahu naga toobad aqbal toobadan waafaji amaa dadkii la guboo diinta iyagu u dhintay ina waa iyagu waxba dhibaato ma lahanoo adduunkan hadday waayeen aakharaa diyaar u aho ina aladiina kuwii aamanuu rumeeyey wa camilu saalixaati camalka wanaagsan sameeyey lahum waxaa u sugnaatay jannaatun beero tajri ay soconaysa min taxtiha hoosteeda al anhaaru biyaal daalika kaagaasna alfawzu lkabiir waa liibaan weyn haddaad janno guulaysato adduun xoogaa yaroo kusoo mar waxba dhibaataa ma laha hadda towfiiqay u baahantah towfiiqda allahna waafaji ilaah cafiya caafimaadaan weydiisanayna subxaana wa tacaala laakiin hadduu ilahayna imtixaanana ilahay kuwi iimaan ka tagana nagama dhigo subxana wa tacala iimaanka wax ka qaalisan lama arko markaasoo ilaahay subxaana wa taala waxaa mudina awoodiisa oo dadkan gaaladaahoo kibreey oo muminiinta cadaadinaya allah inuu ka awood badan yahay gaar ahaan haddii cahdigii maka lagu dhex jiro haddii abujahal iyo kooxda intay iskibreey muminiinta ay cadaabayeen marka ka digtoonaadaa la leeyahay ina badsha rabbika qabashada alle oo dadka mujrimiintaa qabto la shadiidun waa adagtahay ma garatay wakadalika akhdu rabbika idaa akhada alquraa wahiya daalimatun ina akhdahu aliimun shadiid waa aad buu adagta inahu alle huwa yubduu asagaa khalqiga bilaabo abuuritaan ku bilaabo yuciidu asagaana soo celiyo macnaa taasna waxba inay qiyaamo uu jirto iyo jaaso i jirtaa la tusinaya wa huwa asaguna alkafuuru ku dhaafid badan waaye qofkii toobadkeena alwaduudu addoommadiis jeclaysiiyo nicmada u nicmeeyo iyo furaska towbada iyo khayrka u diyaariyo isku jeclaysiiyo dulcarshi allihii carshiga u saaxiibka ahaa weeye allihii almajiidu ee sharafta badnaa facaalun kii sameeyo weeye limaa yuriidu wuxuu rabo halkaana marka alle tilmaamihiisa iyo ficil sifaadkiisa oo ficliga ama daatigahana loo sheegaya oo waxa weeye mu'miniintana tashjiicu ah allahaasaa idinka sarreeyo cadowguna inkaga aaray gaaladana tahdiid u ah saas weeye ina basha rabbika qabashadaada mujrimiinta oo qabto la shadiidu waa adagta ina huwa asagaa yubdu-u bilaaba khalqigan wa yucuudu soo celiya gaalada marka inuu baabi'iyo aakhara ka xaadiriyo waxba lama aha wa huwa asagaana alkafuuru dembi dhaaf badanoo qofkii toobadkeena mu'miniinta u dhaaf alwaduudu mu'miniintiisa isjeclaysiiyo ixsaanka iyo raxmada iyo khayrka iyo toobadda u furaa isku jeclaysiiyo dulcarshi allihii carshiga u saaxiibka ahaa weeye almajiidu ee weynaa ee makhluuqaadka dulcarshi allihi carshiga u saaxiibka waye almajiidu allihii weynaa qiraa'o kaloo waxaa yidhi dulcarshi almajiidu oo markaa majiidka carshigay sifa u tahay carshiguna waa acdamu makhluuqaatillaahi weye oo ilaahay uu ka sarreeya subxaana wa tacaala facaalun alla kii samayn badan waaye limaa yuriidu wuxuu rabo oo wuxuu sameeyo wax ka hor istaagi kara lama arko mu'miniintana ilaahay laxda ugu gargaari karaa ugu gargaari karaa gaaladana laxda ku burburi karaa haddaba markaasaa waxaa la hadidayaa gaaladii reer kufaar quraysh iyo wixii la joogaa lagu dhiga hadlayaa waxaa la yidhi hal ataaka nebi maxamedow ma kuu yimid xadiiduljunuudi askartii xoogga badneed warkeedii fircawna fircoon iyo wathamuud ma ku yimaadeen warkoodii junuuddii fircoon iyo thamuud ahaa ma ku yimaadeen macnaa kuwaasoo kale sheekadu waa u timidoo labadaba intay rususha caasiyeen ay caasiyeen la halaag soo maaha kuwaana hadday caasiyaan saasoo kale gam looga siinaya waxaa la yidhi arrintaas marka gaaladu waxay inay ku ictibaartaan maku ictibaaro qaadanayaane bal iladiina kuwii kafaruu kufriyey fii takdiibin beenin oo xaqa ay beeniyaan iyo edabdarro ay ku sugan yihiin beenintaasibay ku maqan yihiin halaaga iyo waxa dhibaatada hariiray iyo dembigoodii iyo awoodda allaba waxa weeye dhegba uma haayaan takdiibka iyo kufriga iyo shartay ku marqaansan yihiin wal xaal allaahuna min waraa'ihim gadaashooda muxiidan kii hareerayay oo yahoo saan u qaban kara gacanta allay ku jiraan hadda waxay beeninayaanoo ku kufrinayaana waa maxay yaah oy asaadiir ay ku sheegayaan bal iskaba dhaafi qur-aankan waxay ku sheegayaan iyo shicri wax kale maahane huwa asagu qur-aankan ay beeninayaan qur-aanun kii weeye qur-aan weeye majiidun oo sharfan oo karaf sharaf leh oo qofkii ku camal fala oo meel wanaagsan ku gaarayo fii looxin una ku suganyaho maxfuuda la xfido shayaadiinta is waxba ku darsan karin hal ataaka makuyimin xadiiduljunuudi askartii xoogga badneed makuyimin sheekadoodii junuudda waa kuwa fircoon iyo wathamuud ahaa fircoon iyo jeyshkiisii iyo thamuud iyo kooxda ay wateen waa yimidoo waana loo sheego intay beenin in la halaagay ee kuwan waxaa la rabay inuu ku cibro qaataan soo maahan cibraqaad uma soo jeedaane bal iladiina kuwii kafaruu kufriyey fii takdiibin beeninay ku sugan yihiin waa marqaansan yihiinoo kufri iyo balaaya ku marqaansan yihiin balaayadiina waa hareerayso wallaahu allana min waraa'ihim gadaashooda muxiidun ku koobay waaye hareeraysana ku jiraan dhab in la siiyaba diyaar looya ayaguna waa sarqaansan yihiin waxay beeninayaan waa wax waa qur-aankan wanaagsan bal iskaba dhaafo inuu shicir ama sixir ama wax hadayaan oo yahee huwa qur-aanka iyo waxyiga aad u akhrinayso qur-aanun qur-aan weeye majiidun oo sharaf leh fii looxin bou ku sugaya maxfuudin la xifdiyo shaydaadiintu inay wax ka soo qaataan ama ay farafareeyaan kaa xifdisan ilaah nagu anfaco wallaahu aclam wasala allahu calaa maxamedin waali saxbi wasalam